Xaflad Humbileering oo lagu qabanayo masaajidka Juma ee magaalada Laascaanood kaaseyto oo laga gabagabeeyay tartanka Qur'aanka bilo Ramadaanka oo ay hawaan qaadaya Jamciyadda Qur'aanka Kariimka ee Al-Nuur walibana ku qayb galaya Wasiirka Cadaaladda, Arrimo-Diinta, Maamulka Degmada Laascaanood, Culimada, Ganacsatada, Hawkashan dareeraha, Shirkado shil duwan, Ardayda, Macallimiin iyo qaybo shil duwan ee bulshada waliba warbixin ku saabsan Jamciyadda Qur'aanka Al-Nuur Meelashey ku jeediyay Sheekh Cabdirashiid Awfarac oo ahaa Guddoomiyaha Jamciyadda Qur'aanka Al-Nuur ee horumarinta Qur'aanka isagoo ku hadlayay heerarka shil duwan ee martida jamciyaddu sanadkan waxaa ka qayb galay siddeetan iyo toddoba arday oo isugu jira wiilal iyo hablo waxaana ay ka kala socdeen koob iyo toban xarumood oo ka mid a xarumaha qur-aanka ee magaalada runtii sanadkan wax yaab leh baa ii muuqanayay bulshadana u muuqanayay oo runtii aanan sanadadii hore arki jirin waxaan arkayay ardaydu inay xul ahaayeen inay aada u dhisnaayeen carabkooda iyo maaragtay sida loo soo diyaariyey aada baa runtii loogu boga looguna riyaaqay marka laga eego diyaargarowgeenna iyo dee hawsha oo mar dambe ahaydoo halgankii markii laga soo noqday waa markii koowaad oo la qabto wey marka hawshoo dhan oo deg deg ahayd oo macallimiinta iyo maamulayaasha mar dambe loo sheegay oo xaalad adag la iskaga jiray isma aanaan lahayn runtii arday sidaa u heer sarraysa oo qur-aanka sidaa u macmacaaneynaysa baa soo bixi doonta runtii isma aanaan lahayn alxamdulilah macallimiintaa waa u ducaynaynaa waa naga farxiyeen ilaahay khayr fara badan ha siiyo dadaalka ay muujiyaan soo jeedka jarmaadada muraajacada diyaarinta ardada ay diyaariyeen aad baanu laabta uga ogsoonahay waana u ducaynaynaa jasaahum allahu khayran kafiiran tartanka sanadkan waxaa maalgeliyey lix shirkadood baa maalgeliyey shirkadda dahabshiil group shirkadda telesom shirkadda golis shirkadda sagal ee dhismaha shirkadda kaamil ee dhismaha kaamil iyo shirkadda ilays ee dhismaha lixdaa shirkadood baa si mug iyo miisaan leh oo qurux iyo qiimo leh iyo gobonnimo kitaabka ilaahay sanadka u marti qaaday shirkadahaas iyo howlwadeennadooda waa u ducaynaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimo-diinta iyo dastuurka maamulka s c kaatumo cabdi xasan maxamed xajaara oo uu saahiriya tartanka qur-aanka bilo ramadaanka oo la gabagabeeyay masaajidka jaamac laascaanood ee s c kaatumo usoonan hambalyayay ardayda kaalimo hore ku galaya ardada kuwii qoladii wax soo bartay jimciyadda waxaan isku soo abaabushay oo isku soo dartay waxay ku tusaysaa wax walba inay u baahan yihiin midnimo marka midnimada bayskeedii bay noqonaysaa wax kasta oo laysugu tagaa wuu hergelayaa oo midnimadaas oo kale ay muxuu ahaa ay inoo tahay waa maalin weyn waxaan mahadnaqayaa dhammaan wixii ka soo qayb qaatay shirkadihii culimadii masaajidkeenan muxuu aha weyna joogno culimadii joogtay iyo ardadii iyo macallimiinta wax soo baray